جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labiyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqolafartaniyo lix hijiriga kulan wadatashi ah oo looga hadlaya sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan in ka badan konton ruux oo walaalaha muslimiinta falastiin ayaa ku shahiiday duqeyn cadowtooyo oo sahyooniyadda yuhuudda ay ka geysatay magaalada khaza wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad tasxiix ah oo bilooyin socotay u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada bu'aale ee wilaayadaas bulshada ku dhaqan degmada qoryooley ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dilal iyo dhac baahsan oo ay kala kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta dadweynaha ku dhaqan deegaanka biyooley ee wilaayada bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday taxanaha aflaamta geedigii gurguurte guul mise gebidhacleen oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax sabtiya taariikhda hijrigana waa afarta bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa weerar qorshaysan oo qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya qaraxaasi waxay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen askarta kufaarta xabashida etoobiya waxa uuna qaraxaasi si gaar ah kaga dhacay eeraboorka magaalada baydhabo oo saldhig weyn u ah xabashida etoobiya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo etoobiyaan ah kuwaasi oo dhaawacyadoodu culus yihiin dhanka kale wilaayadii hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen kontaroolka maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka galbeed waxaana jira khasaaro murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada beledweyne qaraxyadan ka kala dhacay beledweyne iyo baydhabo ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada dhexe ay laba qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa kufaarta burundi oo ku lugeynayay deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahadaay waxaana qaraxyadaasi ku baktiyey laba askari oo burundiis ah mahadsanid yaasir kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labiyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga sida warbixintan uu ku hayay cabdulqaadir rabbaani
تعرفنا صحابا تالفنا اقترابا تانسنا بود
kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad lix daqiiqo oo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kunaaroqoafartanka hijri oo ku beegan sannadka labakunaaryaaaaagaar ahaan qaybta kobcinta xoolaha ee maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin deegaanka daymaay ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa laga qaybiyey xoolo badan oo la siinayay dadka mutaystay sakada xoolaha nool maadaama mashruucan uu ahaa kobcinta xoolaha ayaa masaakiinta xoololeyda ah waxaa la siinayey min soddon ilaa iyo shan iyo soddon neef oo ari ah si sannadka soo socda iyaguba ay u noqdaan dadka sakada bixinaya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada xoolaha nool ee u warramay kataa'ib al ikhbaariya
ومن قلبي التصافي
magacayga abdulaahi cabdikariim abdulaahi cabdicali soddon neef ari n l e c maaragtii oo walaayada islaamka ii siisay inay sanad kadib si keliigu rabo walayadan ilaaha barakeeyo maga- gacantiis goor kor allaha ka dhigo
علي جناي عبد الله يعني إرادة وعلي سي صدق الشنف وعلي سي سي وليد إسلام سنة كان سنة وعلي إبن ربا أنت أو ما أردت وليد أنا كتاجره أو ما أردت أنا و- أو زقلي يقال تانسا خرجها أنا هذه إلهي إرادة ود ولله احتسابا وبحر الحب مادا بنا شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا أخيها كابتلابي ومن قلبي التصافي معن علي إبراهيم وعلي سي صدن وشن neef هاشم جاهدين سيسي الله درجة حسن الله تسي قلبي التصافي نمضي لا نبالي إلى المجد المنافي إلى المجد المنافي علي مع الله حسن أحمد واي ما أنت وهان سيسي وليد صدن وشن neef واي وهان سيسي عرقية شلال الله هاشم صدن وشن neef وهان سيسي الله بركي قالت ألم جديد magacayga waa haajiw abda haajiw abda cali ee soddon iyo shan neef aa lii siiye ee walayada shabeellada hoos oo deemayaa liigu siiye ee intii i siisayna guul iyo gargaar allah siiyo gaaladan allah jibiyo gaalada allah jibiyo anigan ilaahay aa ii barakeeyo moorad iyo halkii laga soo bixin ee alxamdu lilaahi allah u barakeeyo ee intaasaan leeyahay
اختلافي ومن قلبي التصافي نمضي لا waxaana ii siiyey macagayda aliyow macagayda aliyow guri ku waaye soddon iyo shan neef awl ii siiyey yaa i siiyey harakada mujaxidiin khayr allah ku soo ha barakeeye Ee, intii hoolahaas an dhaqo oo ilaahay i barakeeyo hoola ilaahay iga dhow
هذا مش مو ما رواه صدق يشنف إله اللي يسوي إله يسوي ولا يدع يسوي قعنت هذا كر الله كده قال هذا قلك الله كبر
إلى الله
ma ahan markii ugu horreysay oo maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabulmujaahidiin qaybtiisa kobcinta xoolaha ay sidan oo kale dhulka uga soo qaadaan xoolo la duruufoobay oo ku fakriyoobay kadib markii xoolahooda ay saamaysay abaarihii dalka hore oga dhacay waxaana allaah fadligii dib u soo laabtay xoololeydaas rajadoodii iyo noloshoodii kadib markii maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin uu gacan ku qabtay waana tallaabo uu allah waafajiyey mujaahidiinta
تعرفنا صحابا تالفنا اقترابا تانسنا بود ولله احتسابا kulan wadatashi ah oo looga hadlaya sida loo horumarin lahaa waxbarashada ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warbixintan cazaam carafaad ayaa inoo haya kulankan oo ahaa mid wadatashi oo u dhexeeyey guddii ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waalidiinta iyo waxgaradka ardayda macadka qordaba ee farciisa degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ka dhacay gudaha degmadaas kulankan ayaa laisku dhaafsaday talooyin ku aadan horumarka waxbarashada iyo sida loo tayan lahaa goobaha waxbarashada macadkan aad baan maxaa la yidhaahdaa fursad ugu helnay ilaah ku mahadsan bacdallaahi walaalihii noo keenay ayaan ku mahadanaynaa waa lagu liibaanay ardayda maadaama iskuulna u furreen waalidiinta intooda badanna ay jecleen meelaha ridada ay joogto carruurtooda in geeyaan Een, waxay noqotay walax ilaahay noo soo diray oo min anikarna minxa oo ilaahay na siiyey oo iyagu noo noqday macadkan qurdabo owlaadii hadday tahay tayadoodii waxbarasho haddii tahay meel oon annaga ku aaminin karno qalbigayn oo ku degay haddii tahay waa maasha allah marka waxaan leenahay waxaa ka dhiman maacadkiiga waa dhow yahay sanad ilaa wixii ka dhimanbo sida ilmaha kula horeeyaan maxaa ka dambeeya marka baahida koowaad oo noogu daran oon maanta cusunayn waxay tahay jaamacadaha walaalaha wal- ama walaayaadka kale ay heleen sida alqimoo kale inaan helno ka walaaye ahaan isku xirka waalidka iyo madrasada ama dhinaca guddaha laysagu xiro guddaha loo sameeyo ama u yeeritaan bilaa oo lagu kala warqaato maalan hadeer oo macalin- waxaa joogta waalid in mudiirkii ama macalimiintii indii hadba loogu talagala soo fariistaan nin walba cunugiisu meesha uu maraayo waalidka laftiisa waxma wada yaqaaniin cunuga waxbaa loo soo dhigaa ma ku kontarooli karo waxaa laga yaabaa waalidka inuu waxbarashadiina jecel yahay haddana uusan wixii aqoon u lahayn in haddii la helo marka bil maaloo kale fadhi wadahadal wada fariisi aduu jiro cunugiisu mustawaha uu maraayo meesha uu ka liito in laba waalidka iyo macalimiinta madrasada ama mudiirka hadba sidii rabaha loo dhigee in xiriir noocaasi jiro ee waxaa muhiim ah kulamada noocan oo kale ah in maaragtay mar weliba la soo celceliyo si maaragtay een dadka hamigooda uu kor ugu kaca iyo meelaha cilada iyo maaragtay dacfiga uu ka jira laisla garto laisla fiiriyo waa horta waa ku boorinaa marka hore in kulamadan oo kale ay soo noqdaan ama heer gobol ha noqoto ama heer harag ha noqoto mar kasta iska warqabo sida marka waaye ay waxbarashadii ay ku zaa'idi laheed ku socon laheeday waa muhim macallimiinta iyo waalidiinta inay isku xirnaadaan arrinkaas waa wuxuu u yahay muhimuu u yahay Ee, keliya waxa aan ka codsanayno ama aan soo jeedin lahaa ee, waxay tahay in ardayda laga madnuuco moobeelada ay usoo qaadanayaan Een, maxadka xoogaa waxa ugu imaanayo culeysyo ama habsaan ama waxyaabo kale oo markaas laga yaabo waalid ee, waalidiinta ka mid ah hadduu mid ka reebo kii adiga aad ka reebtay in ku kale oo soo qaatay oo aan laga reebin uu maxadka kula tacaamulo Ee, arrinkaas horta waan codsan lahaa kulankan ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay guddii ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay socdaal ku mareen degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan iyadoona ay booqanayeen iskuullada ku yaala wilaayadda hiiraan mahadsanid casaam in ka badan konton ruux oo walaalaha muslimiinta falastiin ayaa ku shahiiday duqayn cadowtooyo oo sahyuuniyadda yuhuudda ay ka geysteen magaalada khaza nuur cali warsame abuushayib ayaa warbixintan inoo haya sida lagu soo waramayo waxaa saacadihii lasoo dhaafay shahiiday in ka badan konton ruux oo falastiiniyiin ah oo ku sugnaa gudaha magaalada khaza kuw iyo toban ka mid ah dadka la dilay oo ay ku jiraan dumar iyo carruur ayaa lagu duqeeyey toondhooyin ku yaala xaafadaha barakaca ee almawaazi sidoo kale maamulka gumaystaha ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeeyey xarumo loogu adeego dadka falastiiniyiinta oo ku yaala gudaha magaalada khan yunis ee marinka khaza hay-adaha caafimaadka ee gudaha magaaladaasi ayaa weli ka dayrinaya qaar ka mid ah xaaladaha dadkii ku waxyeelooway duqeymihii xooganaa ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay dhanka kale waxaa marinka gaabaabsi ku ah agabka caafimaadka xilli hay-adaha gargaarka loo diiday inay soo geliyaan wax gurmad ah taasoo beddelkan uu gumaystaha hawada sare muslimiinta uga wado duqeymo xoogan oo galaafanaya nolosha tobaneeyo falastiiniyiin ah mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad tasxiix ah oo bilooyin socotay u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada bu'aale ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari waa xafladii ugu horreysay ee noocan oo kale oo khitaami ah oo aan u soo joogo iyadoo loo xiraya macallimiin ee soddon iyo saddex ah tiradooda ay dhan tahay muddo lix bilooda qaatay tasxiixa qur-aanka kariimka ama tasxiixu tilaawa waa xafladdii ugu horreysaan ka qayb galay taasuna waxay ii tahay farxad weyn xalaqaad kale hadda way jiraan degmooyinka kale ka furan way socdaan laakiin weli wakhtigooda ma dhammaan munaasabad ballaaran oo gabagabo u ahayd dowro tasxiixa qur-aanka kariimka ah oo loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka qabsoontay masaajidka dabaqaynka ee magaalada taasoo soo socotay muddo ku siman lix bilood xafladdan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe jimciyadda qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah maamulka sare ee macadka imaam sakhaawe ee lagu barto culuumta qur-aanka marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo iyo waxgaradka deegaanka ugu horrayn waxaa munaasabadda kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah hadduu macallinku kolba waxa uu dadka barahayo ama uu xambaarsan yahay waxa uu ka aaminsan yahay wuu soo gudbinhayaa hadduu ka aaminsan yahay wadiifo yar oo lacag yar uu ardada kaga qaato noloshiisana uu ku dabaro intaa hadday tahay ahmiyaddiisa asaguna wax weyn ma soo kordhinayo arday fiicanna ma soo saarayo hadday laakiin ahmiyadda ay noqoto macallinka mujtamacan diintooda wax ka bedel tii nabigana ku soo dabaal calayhi salaatu wasalaam himmadiisu iyo ahmiyaddiisu hadday tahay asna wanaag badan buu la kulmahayaa dad fiicanna wuu soo saarayaa intaasi kadib macalin muhdi oo ah mid ka mid ah macalimiintii dowrada loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey dowradii lixda bilood ay soo qaateen ee tasxiixa qur-aanka kariimka warbixin yaroo kooban oo aan maaragtay haddaan ka bixiyo waxa isu keenkeenay masaajidkan maanta iyo xafladdan waxaa weeye tasxiixulqur'aan u socday macallimiinta magaalada bu'aale oo bilowday kowdii muxaram hijri macallimiinta ardada ahayd ee wax baranayseen oo tiradooda guud waxay ahaayeen soddon iyo saddex arday ilaahay nimcadiisa iyo fadligiisa dhammaantoodna way dhammaysteen dhammaantood nabad bay ku dhammaysteen ilaahay fadligiisa nabad bay noogu soo dhammaatay iyo nacmo intaasi waa macluumaadka iyo maaragtay isu keenkeenee maanta halkan isugu nimid inaad dadku ay ogaadaan mas-uuliyiintii munaasabadda ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa aburuqiya oo ah mas-uulka lajnada tasxiixa qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah
shayga saddexaad aniga dardaarmaya waxaa weeyaan lijamiici alumma aan u dardaarmaya waxaa weeyaan waxaan leeyahay القرآن القرآن يا أمة الإسلام القرآن القرآن يا أمة الإسلام إن قرآن لو استاغ لو كعه لبرته لغونا دقم مسلداس وان ليه مسلدا إذا دردارن كيدا وحن دردار ما يا أمد إسلام كيوردن نوعيدو ذا كلا دوين رجالا ونساء marti sharaf kala duwan oo munaasabadda ka hadashay kadib ugu dambayn waxaa xafladda soo xiray islamarkaana ku dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday macalimiinta qur-aanka ee degmada bu'aale waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish kaalinta koowaad macalin yoonis yacquub cabdiraxmaan macalin yoonis boqolkiiba boqol yuu keenaa liya tasxiix maasha allahu dha jazaaka allahu khayr ilaaha ku barkay jazaaka allahu khayr ilaaha ku barkay kaalinta labaad macali cali cabdulaahi ibraahim macali cali cabdulaahi ibraahim jazaahu allahu khayran macali cali boqolkiiba sagaashan iyo sagaal yuu keenay labada macalin kalama dhacaan jazaaka allahu khayran yaa macalin cali maa shaa allahu tabaaraka allah macalinka saddexaad macali xuseen maxamed cumar fadal macali xuseen macali xuseen jazaahu allahu khayran boqolkiiba sagaashan iyo sideed yuu keenay raggu waa isdaba joogaan jazaaka allahu khayran yaa macallim ilaahay ha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala dee raggu hadday tartamaan weligeed raggunbaa ku hormari jiray meeshan waad ka wada aflaxdeen ilaahay adin barakeeya jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dowradan lixda bilood ah ee macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada bu'aale loo soo idleeyey ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah oo ka dhacda guud ahaan wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe mahadsanid bukhaari dadweynaha ku dhaqan deegaanka biyoole iyo wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday taxanaha aflaamta geedigii gurguurta guul mise gebidhacleen oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya boqolaal ka mid ah bulshada deegaanka biyooley ee hoostaga degmada tiyoglow ayaa saacadihii lasoo dhaafay goob fagaare ah ku daawaday shantii xalqo ee geedigii garguurta guul mise gibadhacleen kuwaas oo lagu soo bandhigay jaxiimadii xasan garguurta uu kala kulmay furimaha dagaalka labadii sano ee lasoo dhaafay aflaamtan oo inta badan lagu soo qaatay weeraradii xasminta ahaa ee mujaahidiintu ay ku jebiyeen qabkii xasan garguurte ayaa dhanka kale waxaa ku larnaa hadallo ay jeediyeen siyaasiyiin iyo madax kale oo murtadiin ah kuwaas oo warbaahinta eedeymo kulal isku marinayay kadib markii ay ka muraaljabeen colkii ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga reer biyooley oo si weyn u sugayey aflaamtan ayaa soo buuxiyey halkii lagu daawanayey iyagoona daawashada kadib dareenkooda la wadaagay warbaahinta andalus dumaadhurey deegaankaynay biyoolay filin uu kumay fiirsaday alkataa'i fasaarti maasha allah ilaahay ha barakaaye ad qiibta koowaad ilaahay qiibta shanaada fiirsadi may aragay geedigii gurguurta guul ama gebadhacleen may liyaabay use oo leh al-shabaab haagan maaragnay dhuluku haagaa hangala weela usanlahay lama maalmood iyo maaragnay yahningirta inlahay soo may aragay dhabna haysada maasha allah ilaahay rahmaankay ha guulay jaahidiinta allah ha guulay meel kasta rogaan laakiin may inka baagay gaalada nimiyow horta mayb waaye gurguurta mayba daba siinkaridi isiinba si sheegada haytaan gurguurtana khiyaane mar welba latiin markiisan dhamadaasan laymay khiyaanada argaasana isagoo hiskiin qabtaan khiyaanada ma argaasan miya marka may lahaa ha ku tawba sheentaan gurguurta hooba adina silay ka socota muddo daba ka shabtay adina mayb waaye adoo gowrac lakin jiidawa araga doonto insha allahu tacaala alxamdulilah ilaahay yaa mahadle oo ku gaalada maarna fasaad yaa maarna antanani tusi iyo olu maarna la dulaayay ilaahay dulaaysadii hasan garguuriti iyo iidinsha iyo bakti iyo imay fadaana iniyo ilaahay dartisan hanuuna islaamka maarna garabsiya ya fadaan maarna wana fiirsamay badanka yaa badnaaytay garguurita oo maarna antasrinaayay eedan dulaysanaayay yaabanaayay ya maarna inka yaa badnaaytay iyo gaaladiis iyo baktiyay yaa inka yaa badnaaytay ma in mogoda inta islaamka raayadiis safayl aan lalmadahayto gaalada raayadii hoos marti amarna yaa in mogoda alxamdulilah ilaahay ka mahadsan oo kamayba eedan daawanay filinkii oo mujaahidiinta cusbaay oo isoo noocnooce lahasaariya daawani mayba eedan araani oon ka faraxnay bootadii hasan garguurtan tuusku sheegay iblaayadii iskadhiidi rafaadka iskadhii iyo quruxda yaabji uu ka aragnay waa isu bootayaay bootooyinkiiyo dawkadhon sheegeen iyo fashilaadiyo kadhiidi baktijo intu werina uu ka kafraaxaysani eedalin daawadi mujtamaca fara badan magal iyo balaanle fara badan iyo dhallinyaro leh xiisayaan ay tan qaybgaan dareenkii haddii uu ka aan qiyaas ma qiyaasu kor dad badan aa eela jara dareenkan may buwaa maabeen samay wa arritay uu ka eedan ka faraxsagna waa una daawani magaaladan biyooley eed ilan xiisayaan hataa ciyaalkii kaan ma aragnay idan ku tabni hadhuumi doono meelan dhuumi daawadaan aragnay marka xiisagii aan daraadiye والبضعة في الكتائب كفير سنة أو فيلنا فيلن كاس أو كساب سو مجاهدين أو مرتدين دجال مايا مجاهدين تلاهي نقرب شو قلي إلهي مرتدين تنجيبي warfayl ee fiirsanay mujaahidiintii oohnayn dhagingridayna inshaantiin mahadaan ku hayn xasan sheekh maxamuud boobtidiis beentiis wal aragay safka meer fadnay mujaahidiinta nigib kuriito kabaan oo murtadiinta laha ku dhagaaga iyo u foodiyo jaranta diin ilaahay walban ka saabsanayn yaa bannaankun lakaleeyacay ma erfadna ini jeesadaan oo diinta ilaahay jeestan og jihaadku qiibgaadaan erfadni shaashada war wanaagle faylayinku moogdahay oonay oo arday diinta ilaahay ini la korkorweelay mujaahidiinkati oo filinkana gaaladana ka jabtay filin fayleyna arday lahan insaari aan kamahadiyahayn ilaahay aan kamahadiyaan aflaamtan ayaa ka mid noqonaya kuwa ugu hadalhaynta badan muuqaalada alkataa'ib maadaama ay bannaanka keeneen fashilka kooxda riddada iyadoona dhanka kale bulshada wilaayaadka islaamiga dib u xasuusiyey weeraradii labadii sano oo ina dhaaftay mujaahidiintu ay kusoo afjareen kibirkii iyo isqaadqaadkii murtadiinta aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa wixii u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka oo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu